waad mahadsan tahay sida aan la wada socno maanta waxaa hal sano oo kaamil ah laga joogaa weerarkii weynaa ee loogu magacdaray duufaanul aqsa ee afka ciidda loogu daray yuhuudda haddaba falanqayntan waxaan kusoo gudbin doonaa insha allah camaliyaadkii ugu waaweynaa ee gudaha marinka khaza lagula beegsaday ciidamada yuhuudda muddada sanadka ah xilligan sanadka laga joogo ciidamada yuhuudda waxaa gudaha marinka khaza looga dilay boqolaal askari oo ay saraakiili ka mid yihiin halka sidoo kale ay jiraan boqolaal kale oo iyaguna dhaawacmay iyadoo ay usii dheer tahay in howlgallada qaar lagu qafaashay ciidamo yuhuud ah haddii aynu ku bilowno howlgalka ugu horeeya taariikhdu markii ay ku begnay toddobadii oktoobar labada kun saddex iyo labaatankii oo ah isla maalinkii uu dhacay howlgalkii loogu magacdaray duufaanul aqsa waxay ciidanka yuhuuddu isku dayeen inay soo galaan dhanka bari ee magaalada khaza oo ay dhacdo xaafadda ashjaaciyah iyagoo wata gaadiidka dagaalka balse intii aysan soo gaarin xaafadda ayaa waxaa dhex u galay ciidamo ka tirsan kuwa muqaawamadda oo ka warhayay dhaqdhaqaaqooda waxayna halkaasi gentaal kula beegsadeen mid ka mid ah gaadiidkii gaashaamnaa ee ay wateen ciidamada yuhuudda oo loo yaqaano namir waxaana halkaasi askarta yuhuudda looga dilay kow iyo toban askari kow iyo tobankii rajab sannadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriyada oo ku beegnayd labadii bishii tobnaad ee sannadkii labada kun saddex iyo labaatankii camaliyad ayaa ka dhacday almakhaazi oo ku taala bartamaha jiidda khaza halkaasina waxaa duulaan ku soo ahaa ciidamo ka tirsan kuwa yuhuudda waxaana dhismo ku yaalla oo ay ku soo wajahnaayeen askarta yuhuudda loogu sii diyaariyey qaraxyo waaweyn mar qura ayaa gentaalada alyaasiin lagu garaacay dhismaha kadib markii ay isugu tageen ciidanka yuhuudda waxaana hal mar ku qarxay qaraxyadii goobta loogu sii diyaariyey kadib markii ay saameeyeen gentaalada lagu garaacay dhismaha halkaasi waxaa ciidanka yuhuudda looga dilay kow iyo labaatan askari oo meydadkooda la waray goobta dagaalka maamulka yuhuudda ayaana aada uga baroortay weerarkan kooxaha muqaawamaduna waxay ka soo saareen muuqaalo muujinaya weerarka iyo sida uu u dhacay shantii bishii shanaad ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriyada oo ku beegnayd sagaal iyo tobankii bishii kow iyo tobnaad ee sannadkii labada kun saddex iyo labaatankii kadib markii ciidamada yuhuuddu soo gaareen galbeedka magaalada khaza waxay askar ka tirsan kuwa gaarka ah ee yuhuudda dhufays ka samaysteen isbitaalka arantiisi ee xaafadda sheekh ridwaan oo ka tirsan magaalada khaza waxaana halka ay ku sugan yihiin ka war helay muqaawamadda iyagoo la beegsaday weerar xooggan kadib markii ay u direen labo ka mid ah askartooda oo ay qaraxyo ku xiran yihiin waxaana howlgalkaasi uu noqday mid ay ku go-een dhammaan askartii yuhuudda ee goobta ku sugnaa siddeed iyo tobankii bishii shanaad ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriyada oo ku beegnayd labiyo tobankii bishii labiyo tobnaad ee sannadkii labada kun saddex iyo labaatankii kamiin ka dhacay xaafadda ashjaaciyah waxaa lagu dilay sagaal askari oo ka tirsanaa ciidanka yuhuudda oo ay ku jireen saraakiil taariikhdu markii ay ahayd shantii bishii lixaad ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriyada oo ku aadanayd siddeed iyo tobankii bishii labiyo tobnaad ee labada kun saddex iyo labaatankii kolonyo ka tirsan ciidanka yuhuudda oo ku socdaalayay mandiqadda beytlaahiya ee jiidda khaza waxay muqaawamadu mid ka mid ah gaadiidka askarta yuhuudda oo u gaar ah inay raacaan hogaamiyaasha iyo saraakiisha ciidanka la beegsadeen gentaal kaasoo si toos ah u haleelay howlgallada ay fulinayeen muqaawamadu waxay ahaayeen kuwo maalinba maalinta ka dambaysa isa soo tarayey waxayna mararka qaar helayeen goobo ay ku soo wajahan yihiin ciidanka yuhuudda ka hor intaysan imaanin taasoo u sahashay marar kala duwan inay qaraxyo kusii diyaariyaan goobaha ay ku soo wajahan yihiin askarta yuhuudda saddex iyo tobankii bishii lixaad ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriyada oo ku beegnayd lix iyo labaatankii bishii labiyo tobnaad ee sannadkii labada kun saddex iyo labaatankii ciidamo ka tirsan kuwa yuhuudda ayaa usoo dhaqaaqay dhanka guri ku yaala beyt xanuun waxaana dhaqdhaqaaqa askarta yuhuudda iyo halka rasmiga ah ay kusoo wajahan yihiin xogtooda helay muqaawamada iyagoo dhismihii ay ku soo socdeen ugu sii diyaariyey qaraxyo markii ay gudaha u galeen guriga ayayna ku qarxiyeen waxaana halkaasi ku dhintay askartii yuhuudda sagaalkii bishii rajab ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriyada oo ku beegnayd kow iyo labaatankii bishii koowaad ee labada kun afar iyo labaatanka ciidamo ka tirsan kuwa yuhuudda oo doonayay inay qaraxyo ku xiraan guryo ku yaala bariga almakhaazi ayay muqaawamadu ka war heleen waxaana intii aysan qarxin guryaha iyagii lagu qaaday weerar iyadoo askarta muqaawamadu ay ku garaaceen dhismaha gentaalada alyaasiin waxaana askarta yuhuudda ku qarxay isla qaraxyadii ay rabeen inay ku burburiyaan guryaha shacabka reer khaza halkaasina waxaa yuhuudda uga dhintay kow iyo labaatan askari lix iyo labaatankii bishii toddobaad ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriyada oo ku beegnayd toddobadii bishii labaad labada kun afar iyo labaatanka howlgal gaar ah oo ka dhacay saldhigay ciidanka yuhuuddu ka samaysteen koonfur galbeed ee magaalada khaza ayaa waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidanka yuhuudda kaas oo ay muqaawamadu dilkiisa u adeegsadeen qori wax lagu shiisho oo ay ku farsameeyeen gudaha khaza sarkaalkan ayaa la arkayaa iyadoo ay si toos ah xabaddu ugu dhacayso islamarkaana afgembi u dhacaya markan waa kamiin ka dhacay khan yunis taariikhdu markii ay ku beegnayd soddonkii ramadaan sannadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriyada oo dhanka kalena ahayd sagaalkii bishii afaraad ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka waxaa weerar dhabagal ah loo dhigay ciidamo ka tirsan kuwa yuhuudda wuxuuna si gaar ah kaga dhacay mandiqadda sanna sharqiyah iyadoo yuhuudda halkaasi looga dilay sagaal askari muuqaalka ay kamiinkan ka soo saartay muqaawamada ayaa lagu daawan karaa rasaasta oo dubanaysa askarta yuhuudda ee weerarka lama filaanka ah la kulmay wuxuuna ku soo beegmay weerarkaasi iyadoo shan ka mid ah askarta yuhuudda isla xilligaasi lagu dilay galbeedka magaalada askarta yuhuudda ayaa markii ay kamiinkaasi ku dhaceen kadib isaga cararay khan yunis oo ay joogeen muddo afar bilood ah iyagoo aan xaqiijin wax hadaf ah inkastoo mar kale ay dib ugu soo laabteen magaaladaasi oo ay haatan kula kulmayaan weeraro dhabarka looga jebiyey ugana imaanaya kooxaha muqaawamada waxaa sidoo kale camaliyaadka la xusuusto ee dhacay sannadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriyada ka mid ah camaliyad ka dhacday marinka khaza gaar ahaan rafax waxaana lagu dilay afar askari oo ka tirsan ciidanka gumaystaha yuhuudda halka laba kalena lagu dilay toogasho wadarta guud ee isla xilligaasi laga dilay ciidanka yuhuudda ayaa noqotay ilaa lix askari xaafadda shajaaciya ee magaalada khaza ayaa mar kale martigelisay weerar abaabulan siddeed iyo labaatankii bishii dulxaja sannadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriyada oo ku beegnayd afartii julaay labada kun afar iyo labaatanka halkaasi waxay kooxaha muqaawamadu ku dileen toban askari oo ka tirsan ciidanka gumaystaha yuhuudda xaafadda shajaaciya ayaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay goobaha ay ku xoogan yihiin kooxaha muqaawamada waxayna dadka muslimiinta ah ee deggan ku tilmaaman yihiin geesinimo iyagoo aan oggolayn inay ciidanka yuhuuddu si nabad ah ku soo galaan xaafaddooda sidaasi si la mid ahna haddii ay soo galaan ay ka baxaan iyagoo bid qabaa ma ahan intan oo keliya howlgallada ay fuliyeen kooxaha muqaawamada ee ka dhanka ah gumaystaha yuhuudda ee ku soo duulay dadka reer falastiin ee marinka khaza hase ahaatee waxaan diiwaankooda ka abbaarnay oo keliya kuwii ugu waaweynaa waxaana jira kuwo kale oo ka dhacay meelo ka baxsan marinka khaza kuwaasoo aysan haatan qusaynin warbixinteenna gentaalka alyaasiin boqol iyo shan oo ay farsameeyeen kooxaha muqaawamada ayaa wax weyn ka bedelay macrakada ka socota marinka khaza wuxuuna kala dhantaalay gawaaridii gaashaamnayd ee ay yuhuuddu ku soo galeen dagaalka isagoo qaar kalena ka dhigay kuwo aan waxba ka gelin goobta dagaalka si la mid ah duqaymaha ay yuhuuddu ka wadeen jiidda khaza waxay dhankooda la kulmayeen duqaymo uga imaanayay muqaawamada kuwaasoo khasaarooyin kala duwan u geystay yuhuudda xoogga lagu dejiyey talaabiib iyo magaalooyinka kale ee la midka ah ee xilligan oo muddo sannad ah laga joogo weerarkii loogu magacdaray duufaanul aqsa waxaa kayaanka sahyuuniga ah dul hoganaya fadeexad weyn ciidamada yuhuudduna dharaar iyo habeenba kuma nastaan marinka khaza iyo deegaanada ka agdhodhow ee ay soo galeen waxayna duulaankii ay ku soo qaadeen maanta ka joogaan shalay iyagoo garan la' sidii ay uga noqon lahaayeen tallaabadii qaldanayd ee ay qaadeen islamarkaana ugu yaraan indhaha dadyuga caalamka uga jeedin lahaayeen ceebta dul hoganaysa iyo jabka ka soo gaaray dagaalka ay kaga jiraan khaza oo aysan ilaa iyo haatan ka xaqiijin wax ka mid ah ahdaaftii ay u soo qaadeen yuhuuddu waxay ku guuldaraysteen inay dadka reer khaza ka saaraan magaaladooda xataa haddii ay kula kaceen xasuuqkii ugu darnaa oo aysan horay u arag ummadda xilligan ku nool dunida sidaasi si la mid ah waxay ku hungoobeen inay gebi ahaanba tirtiraan kooxaha muqaawamada iyo inay awood ugala soo baxaan gacanta kooxahan maxaabiistii yuhuudda ee ay ku soo qafaasheen dagaalkii toddobadii oktoobar kuwaasoo qaarkood ku baxay gacanta kayaanka sahyuuniga ah